markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii elayska v o a waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyaheenna maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka elayska v o eda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saamaynta maskaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka gu'in wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha qaar ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa barnaamijka elayska v o eda uga warramaya dhacdooyin xusuus naxdinle ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen dhegaystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka warinayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cidgaara in weriye uu ka soo warramo goob dagaal waa shaqo halis badane ay ku xeehan tahay sida ku qoran diiwaanka hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada new york ee dalkan maraykanka ee c b j loo soo gaabiyo kun afar boqol iyo afartan weriye ayaa la xaqiijiyey sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhexaysay sanadkii kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii ilaa iyo labada kun labaiyo labaatanka ilaa kow iyo toddobaatan ka mida wariyaashaasi waxaa lagu dilay soomaaliya marka laga soo tago dhimashada dhaawaca jirdilka iyo xarigga ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha waxaa u dheer caafimaad darro iyo xanuunno maskaxeed oo ay kala kulmaan maxamed maxamuud xuseen oo loo yaqaano macalow waxa uu ka mid yahay wariyaasha ku shaqaysta kaamarada ee magaalada muqdisho afarlabaatankii bishii julaay ee sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii macalow waxa uu ka mid ahaa wariyaashii tabinayey qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee lagu dilay allah u naxariistee duqii muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan adiga hoolalka mid kamida tiiraroo leeyahay tiirarkaasaan ku aadanaasan ugu sadexsaday adiga markaasaan ugu sadexsado mobeelkaan la soo baxay musiibadana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro kakacayso adiga nalalka dambeenoo dhegihii shib i dheheenoo dhinaci oo shirki uga socda haddaan fiiriyne inkoortaan u jileecan waxawaaye uuraaba kakacayso meesha gudoomiyaha fadhiyaha ugu darnaa oo dadkii qaarkood madaxyadooda meesha saaran ma arkaani macalow ayaa ka sheekaynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa aniga nin waxaan ahaay laba reer lahaay reerkayga xataa wuu ku burburay dabeecadihii hore iga dhumay dabeecadihii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan dulqaad yari adiga reerkeygii xataa way ku burburay laba reeraan lahaay adiga labadii reer saameyntaasa igu darneedoo qof ii dulqaadato amaan igu hoo ahay ii joogto waa waayo raggii dabe hoo ahay saaxiibadii kolley iga warhaayo oo yaqaano qofkii aniga kolley qof iska afgaabanoo hadal badneeno iska waxaan iska ahay adiga alxamdulilah iska quunyaro socdo iska habiyo markii oo saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulla adiga dabeecadihii lagu yiqiin haddii laga waayo xataa aan saameyn igu yeelatay hadaa qaarkood dadkii qaarkood marka aniga aan sii jeesto hataa aan maqalka hataa dhagaha ee ugu yartaa leeya maantano kugu cino maxaa noo dhegaysanaysaa ee anigana dabeecad ahaan iga taha oo qofkii oo leeya hoo ahay aniga aan aqoon ii lahaynoo hoo ahay colaadinayo micnaha ama aan ii safrayno dad badanoo waxaan arkay aan ballansanayno haddana dhahayniyo balantii waxaa kugu dhacay ku aawey anigna waa daacada iga taho qofki waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awoodaan ku wacan malaho hilmaamshaheydii wixii ah waxyaaba badan saameyn ugu yeesho hooahay qaybta asxaabteydii aan ku kala go-anay qaarkood oo wicitaankii iyo ballamihii aan galnay xataa aan oofin karno mar dambe aan soo xasuusanaan leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaasaa igu dhacay dhibkaasaan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasaayo aniga dabeecadda iga tahay oo maqaadir waxa igu dhacay hoo saameyn igu yeelatay qaraxii ee gobolka banaadir ay ugu darnay aweys maxamuud jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha muqdisho ka howlgala waxa uu ka sheekaynayaa qaraxii zoobe ee afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii labada kun toddobiyo tobankii hal mar waxaan arkay aniga oo oo muuqaal iska duuwayo yar kamermaankii duuwayo oo tilmaamaya sidee wax u dhaceen waxaan arkay dad a ku qiyaasaya inay yihiin afar qofood camal oo ehelkooday maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadkaas oo dhagaxyada qaadqaadayaan si ugu yaraan qof u arkaan aan waxaan arkay dadkii oo qof meyd ah oo ku hoos jir dhisma hoostiisa dhagaxya ka qaaday marka naftu way siin weysay inaan muuqaal duubo oo aan markaas shaqo sii qabto marka yarkii kameramaanka waxaa ila shaqaynaya ka codsadanayo aan dhahay saaxiib hawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin ugu yaraan marka waxyaabaha ilaa hadda ah xasuusta ka mid ah qofkaas wuu gubtay qof aada u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay waxaa laga yaabaa inay dad badan oo caruur iyo haweena barnaamijkan dhegeysanayaan waana ka xumahay qofkan marka aad damacdid inaad kasoo dhex bixisid oo ugu yaraan adoo isleh dhagaxaad dushiisa dadna dhagaxay kor u qaadayaan dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa waxaa kusoo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qaybo jirkiisa kamid a kusoo raacayo wax murugo badana igu noqotay oo dhib badan waxyaaba aan iloobinay kamid tahay
awees ayaa ka waramaya tiiraayo kale oo u wehlisa wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya hadda weriyaha markuu qarax aada waxaa ugu dhib badan war meesha markaad tagtid askari maa xabad kugu dhufan doono qalabka maa lagaa qaadan doonaa ma lagu jirdili doonaa xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa waxyaaba badanoo qofka isweydiina marka taas weriyaha waxay ku reebaysaa xataa shaqadeeduu soo guto welwel ula noolyahay yaasiin barqadleh isna waa weriye madax bannaan oo muuqaalada u duubo telefishinka carabiyo aljadiid ee fadhigiisu yahay magaalada london waxa uu isna ka waramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi zoobe uu ku reebay rur ahaantii aad bay u badan yihiin urkutaallada sbeshali markay dhacaan sida qaraxyadoo kale waa maalmaha ugu daran oo qofka sawirqaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo uu la kulmo calool xumo waxyaalo badanaa jira laakiin aniga midda aan marnaba iloobayn waxaa ka mid ah anigoo markaas u shaqaynayay wakaaladda anadol agency xilligii kii uu dhacayay qaraxii octoobar subaxii isbitaal madiina markaan tagnay waxaan ugu tagnay dad hilbahoodii gogo-an yahay oo ku jiro go-yaal iyo go' lagu soo uruuriyey qaybta meydka markii aan tagno aad u tiro badan dad kaloo shacaboo badan oo aad u far badan ay kor dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin marka aniga iyo kaamiramaan kale isla soconay anigii kaamiramaan kale isla soconay oo kaamirooyinka wadanay dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan kaamiramaanada gaalo waaye muslimiinba ma ahaba dadka xilligan kaamirada wato waxaa ka keenaya dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday dad ka maqnaayeen oo qaraxa dadkiina waa la garan laayay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka jawigu wuxuu ahaa mid aad argagax u leh dadkana way wada argagaxsanaayeen qof walbana shoog uu qabay sidoo kale waxaa arki kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday shaah ku cabaayay meesha dad waxaa arkaysaa aada waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha safaari iyo oo dhismaha beder iyo kusoo dumeen oo qaylinayo qaab aada usoo bixisana aada lahayn oo dadka qaab loo soo bixiya ayna lahayn marka dadka qaar xitaa waxaa arkaysaa intay aad u qiiroodeen hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxaa soo gaara meesha ma aqaana inay qolyo f d i ahaayeen iyo qolyo kale qolyo cadaana mid moobeyl ku duubanayo oday uu la dagaalay soomaaliya uu yidhi ma duubi kartid see u duubaysaa qara waxaan inta baaxadan khasaaraha le dadkeena sidan u baaba-ayaan oday aad u qiiraysnaayoo kale uu la dagaalo oo lagaga celceliyey markan iyohow waxay ahayd arrin aad argagax u lahoo dadka hilbahooda meesha ay daadsan yihiin qof waxaa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tagoo kale isbitaal madiino qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu sooba ku ogaa ama eriyada uu ku ogaa meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkana la garangaran karin hilba un meel lagu daadiyay ay yihiin oo go uu ku xirxiran yahay sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhakhaatiirta ka howlgasha goobaha colaadaha calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxaa ka mid ah cabsi iyo walwal joogto ah murugo aan dhammaan qarow walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran doctor maxamed maxamuud bidey oo ka tirsan maamulka jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaan weydiiyey xanuunada maskaxeed ee wariyaasha ka soo gaari kara goobaha dagaalka soo natiijada la kulanka dhacda naxdin leh waxay abuuraysaa xanuun walbahaar aad u yimaada oo loo yaqaano bostraumatic stress kuwaasoo oo dhowr naacdo noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin kuwaasoo intaa waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aada u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonayso fikrado xunxun uu aada ugu riyoonayo riyooyin iyo qarow fara badan aada u yeelanayo waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaada goobta goobta dhaawaca ahay laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado waxa loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama shucuur oo hoos u dhigayso dareenka qofka bini aadamka aad u dhigayso waxyaabaha kaleeto aada ugu imaan karaa waxaa kamid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo inay ku timaado xanaaq fara badan feejignaan xumo aada u imaan kara taasoo keeni karta qofka marka dambeeto inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatara oo ah qofkii nafsiga isku aada ugu imaan kara dhibaatooyinkaas oo dhan ayaa laga dhaxli karaa meelaha la tegaaya dhibka aada uga imaanaya marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tegayo cidda ugu horreysa ee tagtaa waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamo hubaysan wariyaasha muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muuqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha faarax cumar nuur oo madax ka ah ururka fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha fadhigiisuna yahay magaalada muqdisho ayaan weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad horta su-aashaas haddaan laba u kala qaado waxay tahay wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maaragtay weerar iyaga loo geysada ha ahaado oo dhaawacay noqdaan qaarna waa ku dhintaan qaarna maarata dhaawacay noqdaan marka kuwa dhaawaca noqdoo kale ururadu waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo waxaa la sameeyaa in muxuu ahaa tahayada kaloo maaratay caawin kara in loo raadiyo kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba marka caafimaadkiisa sidaasaa maaratay xoogaa looga shaqeeyaa oo maaratay oo loo dabagalaa talabaad waxaa waaye wariyaasha qaar badana maaragtay marka ay dhaawacyo xataa ka soo kabsadaan amaba se ugu dhex jireen dhibaatooyinkan ugu jiraan waxaa soo gaaraya maskaxiyan xoogaa maaragtay inay aan aan deganaansho badan aan lahayn oo la arko qaar badan oo maaragtay isbeddel badan ku dhacay oo maaragtay la arkayo maaragtay siday u shaqaynayaan iyo maaragtay maalin walba dhibkay ku jiraan dabeecadahooda iyo wax ka beddelmeen xataa weli shaqadiina waa ku jiraan iyagoo saasa marka waxay sameeyaan meelaha qaraxyada ka dhacan oo kale intay ku ordaan ay maartay waxna ka sameeyaan markaasaa waxay noqdaan maartay iyagiyo aan hubsan isogeynay maartay meeshay tagaan markaasay warka ay raadinayaan mooye waxay iyaga yaab war noqdaba oo markaa warkoodii aa la sheegaya marka taa wax weyn annaga maaragtay ururada lagama qaban oo maaragtay oo laakiin waa iskaashi aada maaragtay u baahan in ururada iyo hay-adaha maaragtay ay u shaqeynayaan xarumaha ka shaqeeyaan aada maaragtay loo lasaga kaashado oo arrintaasi fuujignaan fiican la siiyo hadda wixii ka dambeeya marka waxay wax taraysaa marka in xarumaha maaragtay nasiino ay siiyaan oo ay maaragtay xataa ay meel kusoo nasto ay siiyaan amaba dibadda ahaato amaba gudaha ahaato marka waxay samayn karaan ururadana iyagoo la kaashanaya in howsha maaragtay hadda aada maaragtay ay u bannaantaho maaragtay in aada looga taxadira ay u baahan tahay wariyaasha la midka ah ama calow fursad uma helaan la talin caafimaad si ay u yaraato saamaynta ka soo gaarta tabinta muuqaalada naxdinta leh aniga horta xarun caafimaad ma teginoo nin aabba soomaaliyeeda ahay markaas xilligaas oo xataa iska nasta xataa waa la yidhi reerka warbaahintan ka naso oo aniga waxaa yara fadhi ima yaalo ilmaha aaniga rabo oo qofna ima maqno ceelna ima qadno ahay horta xarun ama goob caafimaad aan tego soo baaray ma jirto niyow waxa dhibka ii keenaya waa saas intaasna waxaan ku socday ilmahaadii kaa qadino hohaye hohaye fadhiisanaan qof kale waxaan ahay qof keligiis isbixin karo isku filanoo magaaladaas ka xariiftamo aweys maxamuud jilcow iyo yaasiin barqadle ayaa qabaa inay jirto baahida ay wariyaashu u qabaan helista talooyin iyo daryeel caafimaad walaa horta laba arrimood waaye midda koowaad in la helo hay-ado tababaro bixiyo ee wariyaasha la taliya ee talooyin quman oo badqabkooda ku saabsan siiya waa loo baahanya waana shaqo soomaaliya aada uga bannaan aqoon kastoo aad leedahay qalbi bilaadinka in la sifeeya wuu u baahan yahay mar walbo marka qof wariyo uu kasoo waramayna meela colaad ka jirtana wuu u baahan yahay inuu helo digniino badan waxaa arkaysaa wariyaasha markay qaraxa aadayaan qalabkan oo taxadirka ma wataan qaarkood kaba furan ay wataan oo kaba xiran ma wataan oo meelaha wax ka dhaceen agabyada iyo maxaa la dhahaa dhalooyinka iyo firirkii wax meesha yaala dhibaateyn karo taxadir badan qofka asagoo muujinin qaraxa ma kula tashanaa qarax beriga lagu dhacaya isku diyaarima lagu dhahaayo haa dabcan waa u baahan yihiin psychologically in qaarkood loo daaweeyo waxaa laga yaabaa qaar inay xitaa ay dhimashadii iyo siay ugu dhex jireen wixii inay wax iska caadi normally u noqdaan qaar waxaa laga yaabaa shoog ahaan inay ku qaadaan hadda tiim ay dhalinyaro aan maqle sidaasoo kale shoog ku qaadaa jiro qaraxyada ay wax u geysteen oo xitaa shaqooyinkoodii xitaa ka tegay xaalka hadduu sidan sii ahaado waxay ila tahay sanadka soo socda inaan kamirada aan dhigi doono intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay saameynta maskaxeed ee kasoo tebinta goobaha qaraxyada ay kala kulmaan wariyaasha muqdisho ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leennahay internetka ee ciwaankiisu yahay somali at v o a news dt com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo